إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka laamo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada baay shabeellada hoose iyo bakool xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay canshuurta xaddhaafka ah ee ay dowladda federaalka ku soo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho bashiir axmed salaad oo u fadwada dowladda federaalka ayaa taageeray dastuurka iyo dimuqraadiyadda faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dab ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho hogaamiyaha maamulka la baxay galmudug ayaa markii ugu horraysay ka hadlay hubkii etoobiya laga keenay ee shacabku ciidanka dowladda federaalka oo kaga furteen agagaarka caabudwaaq maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu burburiyey xarumo waxbarasho shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dhulka n f d ee ay kenya haysato موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin howlgallaa xalay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadiyayn u soo dhaafnay fuliyeen weeraro iskugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah oo lala beegsaday saldhigyahay ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada qaar ka mid ah gobollada dalka haddiinu ku horumarno gobolka baay waxay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax la beegsadeen guryo ay magaalada baydhabo ka degnaayeen korneyl mahado loo yaqaana taliya shub oo ah taliyaha ciidamadaas dhuubta ee dowladda federaalka iyo guriga uu degan yahay isaaqniyikiis oo ah taliyaha saldhigga xanaano ee magaalada baydhabo qaraxyadaas ayaana waxay sababeen inuu burbur xoogan soo gaaro qayb ka mid ah guryihii la beegsaday dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta afrikaanta ee degmada jannaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dacwadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka dhanka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ee degmada waajiid gobolka bakool ayayna weli ku jirnaayey ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayey duleedka degmada waajiid waxayna mujaahidiinta weerarkaasi ku soo furteen mooto uu leeyahay sargaal ciidankaasi ka mid ahaa ahna taliyaha ururka kuna sugan degmada waajeeda dhanka gobolka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay weerar madaafiica ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalk ee deegaanka ilbiq ee duleedka degmada balcad waxaana jira khasaare gaaray askartaas aan ku soo gebagabinu dhanka laamow ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kolonyo kenyaatiya oo ku socdaalayey duleedka magaalada kiyongo ee gobolka laamow waxayna halkaasi ciidanka mujaahidiinta ku dileen siddeed askari oo kenyaati ah halkii ay ku dhaawaceen sagaal kale waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarxiyeen gaari biji ah qaraxa kadib waxaa goobta soo degtay diyaarad helikobtar ah iyadoo halkaasi ka daabushay meydadkii iyo dhaawacyadii askarta kenya waxaa muddooyinkii dambe sii kordhayey qaraxyada iyo weerarada tooska ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka kuwaasoo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa kasoo horjeestay canshuurta xaddhaafka ah ee ay dowladda federaalka u kusoo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali بسم الله الرحمن الرحيم
fadhi baarlamaanka federaalka ay muqdisho ku yeesheen ayaa waxaa lagu lafaguray kacdoonka muqdisho ka jiray ee sababay in maalintii labaad suuqa bakaaraha ee caasimadda uu xirnaado kadib markii ganacsatadu ay ka gadoodeen canshuur dheeraad ah oo dowladda federaalka uu ku soo rogtay taas oo dadka qaar ku micneeyeen boob hanti dadweyne iyo hanjabinta ganacsatada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo qori ceeraddii adeegsanaya ayaa waxay ku goodinayaan in qasab ay tahay in canshuurta la dhiibo laakiinse ganacsatadu waxa ay qabaan in lacagtan aanay xamili karin taas ayaana keenaysa inay suuqa xiraan xildhibaanada qaarkoodna waxa iminka ay qirayaan in ganacsatada laga gardaran yahay looqaateenna aanu ahayn warka dowladda ay ka tirsan yihiin lasoo shir tagtay xildhibaanadu waxa ay sheegayaan in reer muqdisho koox dhiigmiirata uhu ku habsatay taas oo ay ula jeedaan dowladda federaalka ah dhallinyaradii fursad uma hesho shaqo abuur fursad uma hesho dhallinyaradii waddan ganacsatadii dhibaataa lagu hayaa oo aan kala joogsi lahayn shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir meel walba waa u sakiin dhiig miirataana ku habsatay xildhibaanadu waxay caddaynayaan in dowladdu ay boobayso hantida dadweynaha muqdisho ku dhaqan xubnaha sidaa aaminsan waxaa ka mid ah daahir amiin jeesow canshuurteenna hadda maanta kambaniyaala loo xil saarta oo kambani yaa wax u xil saarta dadka ay ku yar yihiin shaqaalaha wasaaradda maaliyadda sagaal boqol shaqaalaheeda kor ay u dhaafayeen maxaa kasbaaya iyagoo haysta dadkii canshuurta uu qaadi lahaa in kambani lasoo ijaarto ama hindi ha laga keensada ama dalka gudihiisa ha laga keensaday canshuurta ay qaadaan waxaa waaye waxaa meeshaas madmadow badan baa ku jira oo shacabka ay ka shakinayeen caalamka dowladuhu canshuurta ay qaadaan waxay wax ugu qabtaan shacabkooda laakiinse reer muqdisho ma helaan adeegyo lacag la'aan ah dadweynahana waxaa lagu sii kordhinayaa hadba canshuurta taana dadka qaar waxay u arkaan curyaamin dhaqaale oo loo soo bereeray shacabkan gobolka banaadir dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah baabuurka dekedda marka uu ka baxo uu badeecadaha gobollada u qaado ex control waxaa looga qaadaa boqol iyo siddeetan iyo siddeed doolar siinka dheer waxaa looga qaadaa siddeetan dollar oo la leeyahay gaadiidley wasaaradda gaadiidkaas kale musteejooyinka aa loo bixiyey oo laamo faracya ah oo mid kasta looga qaado laba boqol iyo konton dollar degmada waxaa looga qaadaa toban dollar lacagahaasoo dhan ma galaan wasaaradda maaliyadda ma aha in la yidhaahdo dadka intaasoo lacaga bixiyo canshuuraa diidantihiin waa laydinka dhex shaqaysaya baagmuddo haddaa tihiin argagixisaa tihiin haddaa sheegtihiin baagmuddo aan dhahay shabaabka canshuurtu qaadi jirteen waxaas waa ceeb muwaadinka waxaa ka dhasha xuquuqa uu leeyahay canshuurta uu bixinayo xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid a inuu helo waxbarasho lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo caafimaad lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo biyo iyo koronto barayskoodu yar yahay haddii lacag la'aan aanan la sii karinin intaba ma helaan dad boorsooyin wato ay haddee xaaladdu xumaatay inay dhoofaan rabaan inayna ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee suuqyada bakaara xalay suuqaa gubtay dabdamisaa la waayey sagaal saac uu gubanaayo lacagaa laga qaado maxaa loogu sameeyaa dabdamis baa loogu gado oo markii xaalad khatara dhacdo lagu damiyo ma jirto markii ugu horreysay bilo ka hor reer muqdisho waxay arkeen dowladda federaalka ah oo lafaha iyo qalfooftii dadkii mar hore la aasay ka beec mushtaraysa kadib markii ay amar ku bixisay in ehelada dadka iskuul guluusiya ku aasani meedadka ay la baxaan qof walibana intaanu qabriga faagin lacag dollar ah laga rabo wixii xilligaa ka dambeeyey shacabku waxay aamineen in maamulka iyo hoggaankiisu ay yihiin mid dhergayaal ma dhowrsadayaal ah waxaana lama filaan ah in dib ay u aaminaan oo ay u arkaan dad iimaanka qaba bashiir axmed salaad oo u fadwada dowladda federaalka ayaa taageeray dastuurka iyo dimuqraadiyadda cabdiraxmaan badan ayaa ka warramaya bashiir axmed salaad ayaa shaaca ka qaaday in dastuurka dowladda federaalka uu yahay mid laga maarmaan ah wuxuu qalad ku tilmaamay culimmada soomaaliyeed soo jeedintooda kitaabka allaha ayaan ugu filan dastuur waa loo baahan yahay maxaa dastuurka waxaa weeyaan waxyaalo tafsiil ah in la xusaa u baahan bashiir axmed salaad ayaa difaacay dimuqraadiyadda wuxuuna noqday ninkii ugu horeeyey ee dimuqraadiyadda u sameeyey fasir cusub horta dee dimuqraadiyaddu waa kelimad maxaan ku rahaa haba sii laga dhigo weeye macnaheedu waa xukunka shacabka weeye hada xukunka shacabkuna laba macnuu yeelan karaa xukunka shacabka oo dadkii ayaga xukuma lahaa dooranaya ayadoo laga soo horjeedo maarata boqorradii hore oo reer yurubka ah ama ruumaanka ahaa iyo kuwii ka dambeeyey oo maxaan ku rahaa qofka dadka xukumaya ay ku imaan jiray si dhaxaltooye oo kale ah ama si qeyra sharci ah marka in shacabku ay yani qofka aan xukumayo ay doortaan shay diinta ogoshahay weeye dastuurka dowladda federaalka wuxuu qirayaa in waddanku federaal yahay haddana bashiir wuxuu sheegay in federaalku ay gaalo keeneen waddanka waxaan ka wada maya waxaan ka wadaa nidaamka federaalka baa anu ka wada federaalka federaalku nidaam laga heshiiye ma aha oo laga tashada ma aha nidaam dadka la weydiiye shacabka la weydiiye ma aha waa nidaam niman siyaasiyiin ihi oo ayagu aan isharabin oo nin kasta meesha goosan lahaa soo diyaarsaday ay qorteen weeye tan kale gaalo rabta inayna kala geegeyso gaar ahaan etoobiya oo rabta in dadka soomaaliyeed ay kala qe- maarata kala qaybsanaadaan si awoodooda u lunto ayaa federaalka taageersan oo wadatay soo garamaysid annaga federaal hadda nooc uu yahay nooc loo baahan yahay maaha ee munaasibna nooma aha sidii xataa loo fulin lahaa la garan la'aya Yaani nidaamka federaalku shardi ma ahane in yaani- yaani xukunka la baahiyaa la rabaa oo xukunku isku aruursaneen yaani hal meel baa la rabaa faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dab ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab habeen hore ka kacay maqaayad ku taala suuqa degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaa la sheegay inuu ka dhashay dabkan koronto islamarkaana uu sababay khasaare maaliyadeed gurmad la sameeyey oo ay ka qayb galeen dadka degmada kadib waxaa lagu guuleystay in la baktiyo qayb ka mid ah maqaayadda jikada iyo bannaanka hore ayaa gubatay halkii ay badbaadeen qaybtii kale mid ka mid ah dad goobjoog ahaa markii uu dabku kacayay ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna ka warramay sida ay wax u dhaceen abaar aday toddoba saac oo wax dhiman labaatan dhinac camal oo dabka meeshaan ka kacay Ee, korontaa dhacday maa sidii ay kacday maa sidii ay kacdaan inaa dab ay dhalisay marka dabkii zaa'id u holacay xaafadihii dhanaa lasoo kala baxay wax loo sa- wax la sameeyaa la waayey dabkii beri loo damiyaa la waayey marka ilaahay amarkiisa oo shirkadihii ay imaadeen fiiladii way jareen marka dabka xoogaa markaas wuu yaraaday khasaar maaleed iyo khasaar maal la jirmayna wax kale ma jiraan wallaahi maqaayadan gudaha wax ma gaadhin ilaaha ceemiye dhankaas dhan ilaaha ceemiye laakiin inta filinjeeradii iyo meeshaan jikinkii iyo dooradii wixii ku jiraan kulli waa way halaabeen dhowr jeer oo hore ayay sidaan oo kale u gubteen xarumo ganacsi iyo guryo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaasoo u gubtay siyaabo kala duwan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu burburiyey xarumo waxbarasho maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya bulshada ku nool degmada shiikh ee gobolka saaxil gaar ahaan dumarka ayaa cabasho xoogan ka muujiyay guddoomiyaha degmadaas ugu magacaban maamulka halkaasi ka dhisan haweenka ayaa sheegay in laga burburiyey goobo waxbarasho oo ku jiro iskuul dumarka u gaar ah oo ay wax ku bartaan guddoomiyaha markii uu dhulka la simay iskuulka uu xoog kula wareegay halkii uu iskuulka ku yaalay ee ay lahaayeen dumarka iyagoo sii watay hadalkooda haweenka waxay farta ku fiiqeen in dhulka laga iibiyey shakhsiyaad lacago siiyey guddoomiyaha iskuulkan ayaa soo saaray hooyooyin dhowr ah oo ay barteen xirfadda gacanta haddaba waa kuwan dumarka oo ka cabanaya guddoomiyaha degmada sheikh ee gobolka saaxil ee uu ka taliyo maamulka somalilan oo hartay in iskuulka waxbarashada ee ga- farsamada gacanta ka qalin jabisay hooyooyin badan dhiganaysay oo tacab badan ka galay waxna ka baratay iminkan ardaydeeda dhigato waxaan ogaanay in iskuulkii jihadii hore laga jaray oo niman kamaayirka iyo xildhibaanada la socdaada isu gacan garab siiyeen kuna jihaysantay in meesha hanti la luminayo oo islaamka ilaahay ee rashiika waxbaranaya laga luminayo annagii ardaydayna meel go-aada la diraayo iskuulka dee dhan- dhanka guuda ee farsamada gacanta ee dhibanaya dumarku oo aanu hore uga aflaxnay iskuulka waxaa lagu maqaalaa in rag dan gaara le- da- eh, rag gaara loo wado oo een, laga iibinayo dhulkaas sidaanu anagu maqalnay iskuulkii farsamada gacanta oo nalaga burburiyey oo la dumiyey oo nalaga boobay ayaanu cabasho weyn ka jeedinaynaa si kastaba ha ahaatee meelaha ay dalka ka joogaan maamulada shisheeyaha dhidibada u taagay ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa waxaa ka taagan dhibaatooyin nooc waliba ah oo ay ku qabaan bulshada iyadoona mar kasta warbaahinta ay hortaagan yihiin dad badan oo cabasho ka ah maamul goboleedyada oo ay dhibaato u geysteen sida ay ku andacoonayaan dadweynaha hogaamiyaha maamulka la baxay galmudug ayaa markii ugu horreysay ka hadlay hubkii ethoobiya laga keenay ee shacabku ciidanka dowladda federaalka kaga furteen agagaarka caabudwaaq faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar axmed cabdi kaariye qorqor oo ah madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa markii ugu horreysay ka hadlay hubkii dhowaan lagu furtay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud xilli uu ku sugnaa deegaanka balanballe oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay dadka deegaanku la galeen ciidamada dowladda waxa uu tilmaamay in hubkaasi uu ahaa mid ay soo daabuleen qolyo uu ugu yeeray qowlaysato dembiilayaal ahaa oo doonayay inay ku ridaan maamulkiisa kuna hubeeyaan qabaa'ilka dega gobolka waxa uu xusay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid weliba oo hub la soo gasha deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas horta hubkii waxaan reer balanballe ku ammaanayaa waa meesha hubkii masiibada ahaa oo qowloysatadu dalka soo gelisay rabay waddanka in lagu gubo oo galmudugna lagu gubo qabaa'ilkan la iskula diro waa meeshii horta uu ka soo galay marka waana meeshii ka shiftay oo tiri halkaa waxaa maraya dhib loo wado galmudug iyo soomaaliba la wado kuwii hub uruursi iyo xasrad abuur iyo dhiilo iyo dhibaato ku raadinayay dano xukun ku raadinayo dano ku raadinayo oo garashadoodu saa tustayna waxaan idiin sheegaynaa lagama harina waa la daba socdaa hawshooduna waa lagu jiraa maalin maalmaha ka midna wayna dhibi doonaan isku daygii xumaa ee fashilmay wayna dhibi doonaan dila dhowaanayay ahayd markii hub laga keenay dalka itoobiya ay maleeshiyo beeleed iyo dadka deegaanka ay ku furteen degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud iyadoo iska hor imaad halkaasi ka dhacay lagu dilay afar iyo toban xubnood oo u badnaa ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan shilgeystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dhulka neef d ee gumaysiga dowladda kenya ku hoos jira shilkan ayaa dhacay kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo gaari nooca raaxada ah inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhimatay shilkan iyadoona darwalka gaariga yar uu dhaawac daran soo gaaray dhanka kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ilaa iyo shan qof oo kale kuwaas oo saarnaa gaariga dadweynaha ee baska ah gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalas iyo ciidamo boolis ah ayaa gaaray goobta iyagoo gurmud u fidiyey dadka ay waxyeeladu soo gaartay warkii o aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa